إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal beeleedyo saacadihii lasoo dhaafay ka socday deegaano ka tirsan gobolka galgaduud askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey degmooyin deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan dagaallo toos ah iyo qaraxya ayay xalay la kulmeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee ku sugan shabeellaha hoose iyo jubbada hoose beelo daris ah wadadaga gobolka shabeellaha hoose ayaa xal cafiisah ka gaaray dil loo geystay nin ka soo jeeda mid ka mid a beelahaas xukuumadda maali ayaa dalkeeda ka ceyrisay safiirka dowladda faransiiska إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fitaan ku dhowaad labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalbeeleedyo saacadii lasoo dhaafay ka socday deegaano ka tirsan gobolka galgaduud maxamed ciise ayaa ka waramaya deegaanka haraale ee dhacda galbeedka fog ee degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka dhacay dagaalbeeleedyo dagaalbeeleedyadan ayaa salka ku haya xoolo dhaqato kuwaas oo ku diriiray dhuldaaqsimeed waxaa ku dhintay dagaalbeeleedyadan kasoo cusboonaaday gobolka galgaduud ilaa lix ruux waxaana ku dhaawacmay sideed kale dadka kusoo dhaawacmay dagaalkan ayaa waxaa la kala geeyey cisbitaalada ku yaala balanballe iyo guriceel dhowr jeer oo hore ayaa deegaanadan waxaa ka dhacay dagaalbeeleedyo waa mahadsan tahay askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa habeenkii xalay waxa ay magaalada muqdisho ka fuliyeen howlgal gaara oo ay ku beegsadeen askari ka tirsanaa dowladda federaalk ee uu madaxda ka yahay farmaajo howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda xoosh degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho iyadoona ay fuliyeen rag ka tirsan katiibada ka howlgasho gudaha magaalada muqdisho taas oo lagu magacaabo maxamed bin maslamah raggii weerarka geystay ayaa goobta isaga baxsaday iyadoona xalay degmada dharkeenley ay soo buuxiyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo sheegaya inay sameynayaan baaritaano ku aadan dilkii xalay halkaa ka dhacay balse waxaa xusid mudan in habeenadii lasoo dhaafay si xiriir ah ay magaalada muqdisho uga dhacayeen dilalka loo geysanaya askarta dowladda federaalka kuwaasoo ilaa hadda aysan wax natiijo ah ka keenin ciidamada ku sugan muqdisho dhanka kale gobolada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose waxaa ka kala dhacay dagaal iyo sidoo kale qarax lala beegsaday askarta dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada afmadoobe xalay waxaa ka dhacay weerar toos ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmadaas dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay qarax la beegsadeen fadhiisin askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin buulamareer weli si rasmi ah looma xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha gaaray ciidamadii xalay lagu weeraray buulamareer guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey degmooyin deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya guddiga gurmadka xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay raashin ka qaybiyey degmooyin deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo hiiraan kun qoys ayaa raashin qaybihiisa kala duwan lagu siiyey qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud meelaha gobolkaasi ka tirsan ee guddiga uu ka howlgalay waxaa ka mid ah magaalooyinka ceelbuur galhareeri ceeldheer ceelgaras xiindheere wabxo iyo deegaanka cawsweyne raashinka lagu bixiyey degmada galhareeri waxaa ka faa'iidaystay ilaa iyo boqol iyo labaatan qoys waana dufcadii koowaad ee gargaarkan la siiyo guddiga ayaa sidoo kale booyado biyo wada gaarsiiyey dadka ku dhaqan qaybo ka mid a gobolka sida deegaano hoostaga galhareeri halkaas oo ay ku omnaayeen dadka abaartu ay saamaysay qaar ka mida dadweynaha ka faa'iidaystay gurmadka guddiga abaaraha ee ku dhaqan gobolka galgaduud ayaa si diiran u soo dhoweeyey gurmadkan haa anigoo ah saciid maxamed wardheele oo ka tirsan degmada galhariir ee saaka halkan waxaa lagula qaybshay badar ilaahay dartiina ugula qaybhayo oo qurux badan oo ka kooban rubac bura rubac bariisa saliida ilaahay oo ku mahadsan
ismaaciil maxamed cali degmada ceelbuur baadiyaheeda abaarta saamaynta mid dadka iyo duunyadaba saamaysay waayo aadna u daba dheeraatay ilaahay hanaga dulqaado raashina laygudoonsiiyey bur sonkor iyo saliid iyo beri ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab ayaa si diiran u soo dhoweeyey gurmadkan alxamdulilaahi maanta waa maalin khayr ilaahay baa mahaddaas iskale mar rubaba mahaddaas alle kadib waxaan u mahad celihaynaa aragada guud dhammaanteed khaasiyatan midda haddii alle ku roon yahay gobolka galgaduud khiyaarta haddii alle ku roon yahay guddiga abaaraha ah oo midda guud oo xaragada iyo midda degmada gobolka intaba waxaan leenahay cis iyo sharaf dheeraada allah idin siiyo maanta waxaan dhex fadhinaa si maaragtay aad iyo qaad u qiimo badan dadkii danyarta ahaa oo masaakiinta ahaa oo raashin haddii alle ku roon yahay loogu deeqahayo gurmad abaara la fidiyey aad iyo aad haddii alle ku roon yahay tartiib iyo kala dambeyn loo siiyey buuq iyo xasarad midna aan lahayn alxamdulilaahi aad baan usoo dhaweynaynaa arrintaas sidoo kale ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ka hadlay fagaaraha lagu bixinayo gurmadka ayaa dhankiisa sheegay inay soo dhoweynayaan oo ay ku faraxsan yihiin raashinka ay qaybiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaabulmujaahidiin khayr allah ha siiyo ciddii maaragtay walaayada gobolka guud ahaan xarakada maantay isku taxallujisay inay wax ku bixiso dadka ducafada iyo masaakiinta ay wax siiso dadka u baahan ay siiso dadka aan ka maarmin in gacan loo taago oo ay qabanayso naftu daruuriyadu ay keenayso inay gacan u taagto garab qabato iyaguna ay isgarab qabtaan miisaal tusaale ayay u noqonaysaa xarakadu inay guddi u saarto abaaraha waxay miisaal u noqonaysaa inay ummaddu dhexdooda ayagu wax istaraan way noo bilaabeen marka qof kastana si guud marka wax loo bixiyo si gaarana nafteedii u baahanta sidoo kale maalintii shalay guddiga gurmadka abaaraha ee shabaabulmujaahidiin waxa ay raashin ka qaybiyeen deegaana hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan waa kuwan qaar ka mida dadweynaha oo soo dhoweeyey gurmadka waxaa la yidhi cabdidaahir qursame heesaa la yidhaha waxaa nooga keenay raashiin waxuu ka kooban yahay bur sokor bariis timir saliid intaasuu ka kooban yahay waxaa noo keentay mujaahidiinta waxaan dhihi lahaa cadawgooda allaha jibiyo kuwa liibaan allah ka dhigo guulaysto shaaxooble siiya hees bur iyo bariis iyo sokor saliid timir khayr allaha siiyan leh ha liibaana calan maxamuud cismaana la yidhi aniga hees bur bariis sokor saliid timir muslimiinta noo keenta kor allaha ka dhigo magacayga waa dalmar maxaa xuseen meeshaan hadda joogno deegaanka bergig waana deegaan weyn waana mahadsantihiin waxaa la siiyey bur bariis sokor timir saliid intaasay kala qaateen dadkaas masaakiinta ay u gargaareen oo ku mahadsan yihiin si kastaba ha aatee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa horaantii bishaan sii dhammaanaysa waxa ay cilaamisay guddiga gurmadka abaaraha kuwaasi oo durbadiiba bilaabay inay ka howlgalaan meelaha ay saameeyeen abaaraha iyo jiilaalka daba dheeraaday waxaana weli wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ka socda kaalmada lala gaarayo dadka soomaaliyeed ee qaarkood ku ceertoobay abaaraha markii ay la'deen xoolahooda beelad daris ahaa oo wadadaga shabeellaha hoose ayaa xal cafisa ka gaaray dil loo geystay nin ka soo jeeday mid ka mid a beelahaas haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya laba jufo oo ka tirsan beesha bohoraad ee degta gobolka shabeellada hoose gaar ahaan soona afgooye ayaa xal wanaagsan ka gaaray fal dilah oo ay isku geysteen laba wiil oo howlwadaag ahaa wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdulqaadir cabdi xuseen waxaana dilkiisa ka dambeeyey wiil ay beer iskala shaqayn jireen kadib fadhi dheer oo ay yeesheen nabadoonka jufooyinka iyo helada ayay kusoo wargeliyeen walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyadoona dadkii weliyadamka ahaa ay sheegeen inay iska cafiyeen dhiigga wiilkooda waxaana idaacadda islaamiga alfurqaan ay uga warrameen sida ay u heshiiyeen aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaana ugu horrayn hadlaya isagoona sheegay inuu cafiyey dhiigga wiilkiisa magaceeya abdi xuseen dheere haa waxa waaye daacad waa u dhacday ilmaha kaayib ay ahaayeen waasni waa shaqaysa ahaayeen daacado maarintay waxa waaye dadwiliyo socodiy ahaayeen dhib wal oo man orgi oo jif iyo goondi iyo maana dhiban dhahoy mahayna ilaahay amarkii waaye kadhanti magiisa maxaa laadhaha abdiqaadir abdi xuseen abada fokada hayti beeraha ruubin daacada saataan dhiidi haddana macnaha sasini dad qaraabele ana sasini walmena haysano waa isafiney anagoo oon oona dhah ruugo libadoonkayna iyo maaragtay mas-uuliyiintaana na dhaca roogaan ayaa is afiney ilahay dartiis baa isku afiney haa na waa afiyaha waa afiyey dilkin dil waa afiyaha sidoo kale aabbaha dhalay ninka dilka geystay ayaa sidaan yidhi magacaygu maxamuud ibraahim cabdi waaye waxa waaye een, ilmaha waa ilmo oo ilmo adeer ahoo meel isla joogeen waaye ma fahantay oo waa isla qaraabanaayeen shaqaalo waaye beer bay isla figaayaan alxamdulilah marka meeshii ah hoogaa wax dab ay ku arkeen dabkii ah hoogaa een, ilaahay dhexdiisii amarkiisii meesha ku dhacay ma fahantay haddana waa isfahanay oo aniga walaalkii iyo dadkii dhan iyo maalaladiisii waa isla fahanay marka waxa waaye meeshii waa nala cafiyey ma fahantay waana la cafiyey haa dilkii waa la cafiyey alxamdulilah ilaahay nicmadiisi waaya taasaan u arkaa diinta islaamka oo ah diin waasac ah ayaa dadka muslimiinta u fasaxday haddii ay wax iska dilaan saddex khiyaar midkood waxaana ka mid ah inay iska cafiyaan ciddii wax ka dishay warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan xukuumadda maaliya ayaa dalkeeda ka ceyrisay safiirka dowladda faransiiska war rasmi ah oo ka soo baxay telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda maaliya ayaa lagu eriyey safiirkii faransiiska u fadhiyey waddankaas wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda maaliya ayaa ku amray safiirka faransiiska inuu dalka uga baxo toddobiyo labaatan saacadood gudahood golaha milatariga maali ayaa ku eedeeyey dowladda faransiiska inay ku xadgudubtay madax banaanida waddanka kadib markii ay isku dayday inay sooritaag ku samayso ciidamo ka socda dalka denmark oo lagu amray inay maali ka baxaan ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin xukuumadda faransiiska balse khilaafka u dhexeeya laba dhinac ayaa sii xoogaysanayay tan iyo markii uu milatariga dalka inqilaab kula wareegay islamarkaana uu soo dhoweystay shirkad amni oo ruushka laga leeyahay arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay dowladda faransiiska ay sheegtay inaysan suuragal ahayn in ciidamadeeda ay kusii sugnaadaan gudaha dalka maali waxay sidoo kale kusoo beegmaysaa xil khilaaf baahsan oo ka dhex aloolsan yahay isbahaysiga ay horboodayso dowladda faransiiska iyo sidoo kale xukuumadda maali waxaana qaar ka mida dowladaha qaybta ka ah isbahaysigaas ay mar sii horreysa ku goodiyeen in ay isaga baxayaan wadanka maali warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idaacadda islaamiga alfurqaan idinkaga imaanaya waa inaga intaa